waxaa jira musharaxiin badan oo haatan u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya guddiga qabanqaabada doorashada heer madaxweyne ayaa ku dhawaaqay in lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta oo furayd afartii maalmood ee ugu dambeysay waxaa la diiwaangeliyey in ka badan labaatan musharax kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sarsare oo xilal kala duwan horey dalka uga soo qabtay haddaba haddii aan mid mid u dul istaagno mas-uuliyiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed waxa uu ka soo jeedaa beesha abgaal waxa uu horey u soo noqday madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka afar sano ayuu ahaa madaxweyne saddex sano ayuu ahaa madaxweynaha dalka kadibna doorashadii dalka ka dhacday labadii kun iyo labaiyo tobankii ayaa waxaa ka guulaystay madaxweynaha hadda talada haya xasan sheekh maxamuud markaasna si nabada ah ayuu ku wareejiyey xilka markii laga guulaystay shariif sheekh axmed oo dalka dib ugu soo laabtay markii ay bilowdeen ololaha doorashada ayaa sheegay inuu aada isugu kalsoon yahay sidoo kalena uu aad uga rajo qabo inuu noqdo madaxweynaha dalka bashiir raage shiiraar ayaa asna ka mid ah musharaxiinta waxa uu ka soo jeedaa beesha abgaal waa nin ganacsada ah wuxuu sidoo kale caan ka yahay magaalada muqdisho iyo weliba qeybaha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wuxuu sidoo kale ninkan ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii dalka ka jiray ee ururkii midooda maxaakiimta la dagaalamay labadii kun iyo lixdii cabdulqaadir cosoble asna wuxuu ka soo jeedaa beesha abgaal wuxuu afartii sane ee ugu dambaysa ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kale ninkan waa ganacsade waxaana la saadaalinayaa inuu saameyn badan ku yeesho doorashada madaxtinimada maxamed cali ameeriko asna wuxuu ka soo jeedaa beesha abgaal wuxuu ahaa safiirkii hore ee dowladda soomaaliya u fadhiyey magaalada nairobi xilkaas waxaa ka qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilka qaadistiisa kadibna wuxuu mucaarad ku ahaa dowladda wuxuuna haatan ka mid yahay xubnaha u sharaxan xilka madaxweynaha jibriil ibraahim cabdulle muddo badan ayuu madax ka ahay hay-adda c r d ee cilmi baarista iyo wadatashiga ninkan wuxuu ka soo jeedaa beesha abgaal waa aqoon-yahan dhallinyaro ah aad ayaa loogu saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynaha dalka marka loo eego qaabka ololihiisa u socdaan musharaxiinta isdiiwaan geliyey sidoo kale waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud asna wuxuu ka soo jeedaa beesha abgaal waxa uu afartii sane lasoo dhaafa ahaa madaxweynaha dalka halkudhigiisa haatan wuxuu yahay qabyo qofkiisa dhammaystira oo ula jeedo howsha hadda socotay inuu yahay ninka keliya ee dhammaystiri kara cumar cabdirashiid ayaa asna ka mid ah musharaxiinta taagan wuxuu ka soo jeedaa beesha majeerteen laba mar ayuu noqday ra-iisul wasaaraha dalka haatana wuxuu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya maxamuud maxamed culusow ayaa asna ka mid ah musharaxiinta isdiiwaan geliyey wuxuu ka soo jeedaa beesha cayr ninkan wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii maxamed siyaad barre waxaana xilalka uu soo qabta ka mid ah wasiirka beeraha cabdinaasir cabdulle maxamed waa qurbajoog ka yimid dalka maraykanka wuxuu ka soo jeedaa beesha sacad wuxuuna haatan doonayaa inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ka soo jeedaa beesha ceyr waxa uuna yahay nin qurbajooga oo ka yimid dalka ingiriiska sidoo kale horey wuxuu u soo noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladdii sheekh shariif waxaana haatan asna uu ka mid yahay musharaxiinta ololaha ugu ballaaran ka sameeyey magaalada muqdisho musharaxiinta kale isdiiwaan geliyey ilaahi hadda waxaa ka mid ah cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole waxa uu ka soo jeedaa beesha majeerteen wuxuu horey u soo noqday madaxweynaha puntland dhowaan ayuu soo gaaray magaalada muqdisho sidoo kale ninkan wuxuu ka mid yahay xubnaha aqalka sare ee dalka ee laga soo doortay puntland maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka soo jeedaa beesha mariixaan ama sade waxau horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha dalka ninkan waa ninka ugu shacbiyada badan musharaxiinta oo la tartamayo dadweynaha intooda badan taageero badan ayay u hayaan waxaana ay u rajeynayaan inuu noqdo madaxweynaha dalka siciid cabdulaahi dane oo ka soo jeeda beesha majarteen ayaa asna isdiiwaan geliyey ninkan xilal kala duwan ayuu soo qabtay wuxuuna wasiir ka ahaa dowladda hadda wakhtigeeda uu dhammaaday ee cumar cabdirashiid oo hogaamiyo siciid ciise maxamuud waxauu asna ka soo jeedaa beesha ceyr waa nin aqoon-yahan ah wax xil weyn ah hore uma u soo qaban haatan waxa uu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha dalka sidoo kale hore wuxuu isugu soo sharaxay xilka madaxweynaha sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii cali xaaji warsame oo horey usoo noqday wasiirka waxbarashada ee puntland sidoo kalena ka soo jeeda beesha majarteen ayaa ka mid ah musharaxiinta cali xaaji waxaa halkudhig u ah dib u hanaasho heybad qaran waxa uu sheegay ina inaysan wadan sidoo kalena inuu doonayo si furan in xildhibaanada codkooda uu weydiisto xildhibaan cadow cali gees waa nin maalqabeen ah waa ganacsado weyn sidoo kale haatan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta isku diiwaan geliyey qabashada xilka madaxweynenimada soomaaliya cabdulaahi xilmooge xirsi oo asna hore usoo noqday wasiirka warfaafinta dowladda hadda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna isku diiwaangeliyeen oo kamid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha wuxuuna kasoo jeedaa beesha ogaadeen maxamuud axmed nuur tarsan oo asna ah gudoomiyihii hore gobolka banaadir oo in muddaaba dowladda mucaaradku haatan iyo markii xilka laga qaaday ayaa asna ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimada ayaa waxay isugu jiraan musharaxiin la filaya in ay saameyn badan ku yeeshaan doorashada iyo kuwa aanan la filaynin in ay saameyn badan ay iyo kuwa dadku ay sheegayaan in aysan saameyn badan ku yeelan karin doorashada madaxtinimada marka loo eego xiriirka ay la leeyihiin baarlamaanka soomaaliya ee wax dooranaya ugu dambeyntii dadka ku nool magaalada muqdisho oo qaarkood aan la kulmay ayaa musharaxiinta ay ugu hadalhaynta badan yihiin oo ay u arkaan inay u soo gudbaan wareegyada dambe ayaan weydiiyey waxaana dadweynuhu ay ku jawaabeen in musharaxiintaas ay ka mid yihiin xasan sheekh maxamuud oo talada dalka haya madaxweyne shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore cabdiqaadir cosoble oo haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka sidoo kalena musharax ahaa afar sano ka hor iyo sidoo kale cumar cabdirashiid cali sharmaake oo isagu hadda ah ra-iisul wasaaraha dalka wax kastaba waxaa la arki doonaa siday wax u dhacaan sideedda bishan februari maxamed kaafi sheekh abukar reedi wadajir magaalada muqdisho